waad mahadsan tahay xaawo cabdulle cubeyd xalay waxaa weerar lagu soo qaaday kaamka buulabacley oo ku yaala dhanka waqooyiga magaalada galkayo waxaana la sheegay in weerarkaasi ay geysteen ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo ka kooban shan xubnood ayaa saddex kamid a la sheegay in mid kamid a haweenay ahayd ayaa goobta ku geeriyooday kadib markii rasaas aada u xoogeen qoyskaasi la hubiyey dadka ku nool kaamka ayaa shalay galab waxaa raashin lagu qeybiyey gudaha kaamkaasi kadib markii hay-ad kamid ah hayadaha ka horgasha magaalada gaalkacyo ay dadkaasi ay gaarsiisay cunno iyo sidoo kale biyo maadaama mirihii lasoo dhaafay ay la daalidhacayeen xaaladan xumaa ku haysta kaamkaasi dadka la dilay magaalada gaalkacyo mala jiro mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland oo arrinkaa ka hadashay balse arrinkan ayaan ahayn mid ku cusub kaamkan maadaama hore sidaan oo kale isoo weerareen ciidamo ka tirsan maamulka puntlandasaasinka la siiya dadkaasi inay ka qaataan siraaji waxaan rabaa dadka tirada rasmiga ah ee ku geeriyooday weerarka ciidamada puntland ay qaadeen ma lagu sheegay waa saddex ruux oo mid kamid ay tahay kaamka kooxihii dilka geystay ayaa markii dambe goobta ka baxsaday inkastoo olamaha ammaanka puntland ay sheegeen ay ku raadjoogaan kooxahaasi la sheegay inay kamid ahaayeen ciidamada ammaanka maamulka puntland yaa xaqiijiyay inay ciidamada puntland yihiin kooxaha weerarka geysta markaa
dadka kaamka ku nool oo qaarkood waxaa sheegay in dadkii soo weeraray ay wateen dareeska lagu yaqaana ciidamada ammaanka maamulka puntland islamarkaana ay doonayaan dadkaasi raashinka shalay galbeed waqooyi kaamkaasi inay ka qaataan ayna ka biyadiideen